wafdiga soomaalida ee ra-iisul wasaaruhu uu madaxda ka yahay waxay u yimaadeen dalka qatar booqasho rasmi ah booqashadii rasmiga ahayd waxay dhacday maalintii bisho ay saddex iyo tobanka ahayd waa midii looga wada hadlay iskaashiga labada dal sidii loo xoojin lahaa soomaaliya qatar waayadii lagu kala saxiixday heshiisyo dhowra marka qeybtii hore ee booqashadu taasay ahayd ra-iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay amiirka dalka qatar oo ay wada hadallo yeesheen kaasoo lagu soo qaaday si xoojinta xiriirka qatar iyo soomaaliya iyo oo awalba uu ka dhexeeyey xiriir wanaagsan oo walaaltinimo marka ra-iisul wasaaruhu sidoo kale wuxuu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda ka qeyb gelaysa doxa forum dalal badan oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee jaban wasiirka arrimaha dibadda ee kenya dalal badan ayaa soo codsanaya inay ra-iisul wasaaraha arkaan oo iyaguna u jooga